alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira amaa bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu su-aasha sideediyo kontonaad waxa ay leedahay ilmaha yareen dhammayska ahayn ee caloosha kusoo dhintay nololaan ku dhalan ilmahaasi miyuu u shafeeco qaadayaa waalidkii jawaabteedu waxa ay tahay ilmuhu haddaanu gaadhin wakhtigii nafta lagu afuufayey oo afar bilood aanu gaadhin shafeeco qaadi maayo waayo kaasi qof ma aha yowm alqiyaamana kaa la soo saari maayo oo qof la soo saarayo oo la xisaabinayo ma aha kaasi haddiise uu gaadhay wakhtigii ruuxda lagu afuufayo nafi ay gashay kadibna naftaasi ay ka baxday isagoo aan weli dhalan caloosha hooyadii ku jira kaasi sida saxda ah waalidkii uu u shafeeco qaadayaa culimada qaarkoodna arrinta noocaasiya waa caddeeyeen sida nawowi oo kale kitaabka majmuuca waxaa mowt lwaaxidi min alawlaadi xijaabun min annaar wakada siqtu ka ka mida ama ka quri awlaadda ka mida ee dhintaa wuxuu xijaab uga noqonayaa waalidka naarta dhiciskiina waa la mid buu yidhi waxaana jira xadiid uu wariyey ibnu maaja can mucaad radi allahu canhu culimada qaarkood ay saxiixiyeen sida sheikhu lalbani oo kale kitaabkiisa axkaamu ljanaa-iska xadiidkaasi wuxuu odhanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waladii nafsii biyadihi ina asiqta layajuru ummahu bisararihi ila aljannati ida اxtasabathu waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirta ee dhiciskii hooyadii buu jiidayaa waxaanu ku jiidayaa halkii laga gooyey madheerta waxaanu u jiidayaa xagga jannada laakiin arrintaasi waa haddii markaa ilmahaasi uu ka dhintay isagoo markaa dhintay uu soo dhasho ay ku ajar dalabto oo intay ku sawirto sawirkana ilaahi subxana wa tacala ajar ay kaga doonto marka xadiidka laftiisuna wuxuu tusinayaa mar haddii uu ahaa qof nafi ay gashay oo deetana nafti ay ka baxday inuu u shafeeco qaadayo oo taana waxaa tusinaya ida xtasabathu haddii ay ku sawirto markaa dhimashadiisaas oo ilaahay subxana wa tacaala ajar ay kaga doonto marka sida saxda ah mar haddii uu qof noqday oo ruuxdii lagu afuufay walow nolol bayaanu kusoo dhalane waalidkii waxaa loo rajeynayaa inuu shafeeco qaado haddii ay ku sabraan sawirkaana ilaahay subxana wa tacala ajar ay kaga doonaan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed